bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada wararkeena ugu waaweyn aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah puntland oo ka hadashay markab shidaal sida uu kusoo xirtay magaalada boosaaso dekadda ku taalla tiradii dadka ku dhintay abaarta geeska afrika ee soomaaliya ku jirto ee qaramada midoob ay shaacisay wasiirka beeraha ee dalka kenya ayaa sheegay shanta bishan aynu ku jirno julaay la bilaabi doono qaadkii loo dhoofin jiray dalka soomaaliya shil dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka burco ee gobolkaasi togdheer akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ugandha ayaa shaacisay inay sii daysay madaxii mucaaradka ah ee dalkaasi oo xabsiga ah lagu hayay in muddo ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waxayna qodobadayna wararka kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran maamulka puntland ayaa sheegay marka muddo labaiyo toban maalmood ah taagnaa badda ay u suura gashay inuu ku soo xirto dekedda magaalada boosaaso siday xaqiijiyeen maamulka dekedda magaaladaasi boosaaso dekedda magaalada boosaaso waxaa kusoo xirtay markab shiday isla markaana in badan ee dadka reer puntland ay ahaayeen maalmihii lasoo dhaafay kuwa u hamoon qabay shidaalka kadib markii saraaco kaac uu ku yimid kala iibsi shigaalka deegaanada kala duwan ee puntland maamulka dekeda boosaaso ayaa sheegay in markabkan labaiyo toban maalmood uu taagnaa badda gudaheeda waxayna sababtay shidaalka guud ahaan deegaanada puntland oo kor u kaco waxaana sidoo kale ay sheegeen markabkan haatan laga tijinay shidaalka wado markabkan kusoo xirtay waxaa dekeda ah oo buux dhaafiyey gaadiidka shidaalka qaada kuwaas oo shidaal u kala daabulaya gudaha magaalada boosaaso ee deegaanada kale ee puntland sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dekeda dekeda magaalada boosaaso ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxay ahayd mid laga dhoofinaya xoolahaas kadib markii xilligan lagu guda jiro bisha dulxaj loo dhoofiyo dekeda laga dhoofiyo dekeda magaalada boosaaso xoolaha nool iyagoo loo dhoofinaya qeybo ka mid ah wadamada khaliijka gaar ahaan dalka sacuudi arabiya qaramidmida ayaa shaacisay tiradii ugu baanay dadka abaar u halakeeyeen ee geeska afrika ee ku jirta soomaaliya waxda qaramidmid u qaabishan dhinaca bini-aadinimada ee oja ayaa sheegtay in guud ahaan afrika laga soo bilaabo waqooyiga kenya ilaa bariga etoobiya iyo weliba inta badan soomaaliya ay abaaro ba-an ka dilaaceen kuwaasoo sababay nafaqa xumo macluul soo foor saartay malaayiin qofa abaarta waxay ka dhalatay robyari dagaal sokeeye cagjirnimo dagaal sokeeye iyo dulaan ciidan isbedelka cimilada iyo weliba masiibada covid nneteen-ka sida ay sheegtay qaramada midoobey geeska afrika ayaa la sheegay inay wajahayaan sanadihii ku xumaa ee waxsoo saarkooda dhinaca beeraha xilli roobaadiyadii ugu dambeeyay bishii march ilaa may ayaa ahaa kuwii ugu qalan laha geeska afrika beerahooda roobab afar oo xiriir ah ayaa laga waayay sanadkan gudihiisa waa dhacda hore loo arag afartii sana ee lasoo dhaafay xilli roobaadka soo socda oo caadi ahaan bilaabmaya bisha oktoobar ayaa rajo weyn geliyey dadka iyagoo beeraha tacbanaya ee ay ku yaalla iyagu degan wadamada geeska afrika gaar ahaan soomaaliya hay-adaha gargaarka ay ku jiraan hay-ada qaramada midoobe ayaa qiyaastii sideed iyo toban dhibic shan milyan oo qofood ay sheegtay inay sababfoo saartay cunayari ba-an kenya etoobiya iyo soomaaliya ayaa sheegtay hay-addu inay ugu daran tahay dadka abaarohu ay saameeyeen dhammaan saddexda waddan ee tirada carruurta haysata nafaqoxumida ba-an ayaa la siixiyey isbitaalada saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waxaanay u badan tahay beere dadkaasi inta badan carruurta ku jira in nafaqa darada haysa ay u geeriyoodaan wararka imaanee duleedka magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa sheegaya inuu halkaasi ka dhacay shil sababay dhimasho iyo dhaawac wararkan ka imaanaya magaalada burco ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac siday xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka togdheer ee somalilan shilkaasi ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen motobajaaj iyo gaari nooca rakaabka qaadaha ee baska xilli ay wada marayeen waddo ku taala duleedka magaalada burco agaasimaha isbitaalka magaalada burco ayaa sheegay in shilkan uu ku dhintay hal qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen shan qofood oo ahaa rakaabkii saarnaa bad mootobajaajka waxaana uu sheegay in xaaladooda caafimaad hadda ay la tacaalayeen ay kula tacaaleen isbitaalka magaalada burco ee xarunta magaalada xarunta gobolkaasi togdheer ee somalilan shilalka inta badan ka dhaca deegaanada somalilan ayaa geysta dhimashay dhaawac oo inta badan dadka gaadiidka wada yihiin kuwo si xawli a u kaxeeya gaadiidka sida gaarka loo leeyahay weliba kuwa dadka inta badan ee raacaan ee loo yaqaan basaska ama biyalka warkaasi aad ka dhegeysanaysaana waa dalsan dowladda kenya ayaa shaacisay xilligay soomaaliya usoo dhoofin doonto qaadka oo aynu ku sheegtay inay bilaabi doonaan shantan bisha juulaay aynu ku jirno xokeyaha wasaaradda beeraha ee dalka kenya peter moy ayaa shaaca ka qaaday shanta bishan aynu ku jirno juulaay ay dib u bilaabi doonaan dhoofintii qaadka ee kenya laga keeni jira lana keeni jiray sooma lana geeni jiray soomaaliya taasoo ay kusoo beegantay buu yidhi xilli nafis ay heleen kumanaan beeraleya qaadka mirooga saddexdii sano ee lasoo dhaafay wajahay khasaare ka dhashay buu yidhi xirnaanshaha suuqa kenya ay u eybgeysay suuqaasi ku yaala soomaaliya qaadkeeda madaxa miiraaga lagu magacaabo riyantumo iyo dalagyada kale ee warshadaha felix minturi ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan arrimataan ka hor intaan dib loo bilaabin suuqa keliya ugu weyn ee kenya ee soomaaliya u eybgeysay qaadka waxaa lanoo sheegay baytire in suuqa dib u bilaabmi doono shanta bisha juulaay ayuu yidhi kitami minjuuri guddoomiyaha ururka ganacsatada qaadka ee yambere miira dhowaan ay ahayd kadib markii magaalada muqdisho uu yimid madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta kulan arrimaha uu kala yeeshay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana wararka aynu idinkugu haynana waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn dalka kenya xabsiga laga sii daayay sida ay sheegtay dowladda dalkaasi xaniirada dalka ugandha xabsi ku yaala laga sii daayay siday sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda dalkaasi ugandha maxkamad ku taalla dalkaasi ugandha ayaa jimcihii damaanada kusii daysay kiiza basiyenga oo ah mucaarad ka tirsan xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi kadib markii laba toddobaad uu ku jiray xabsiga ku sugnaa maxkamadda ayaa lagu sii daayay damaanad kadib marshado lagu eeday inuu rabshado hurinayay basigeya oo lixdan iyo lix jir ah ayaa afar iyo tobankii bishan ee juun bishii juun ee soo dhaafna lagu xiray caasimada dalka kambala isagoo hogaaminay mudaharaadyo laga soo horjeeday qiimaha maciishadaha cerka iskusii sharaaray waxaana lagu eeday horinta rabshado xilligii maalintii xiga ee banaanbaxay dhigayn kooxahaasi intaan la xirin jimcihii qaranadiisa ayaa waxay codsadeen damaanad mar kale la siiyo garsoore maxkamadda ay ogolaadeen in lasii daayo basinge isagoona sheegay inuu ku qaracsan yahay in damaanad qaadka eedeysanaha yihiin kuwo wax ku olah wuxuuna ku amray basiinka inuu bixiyo lacag gaaraysa laba dhibic shan milyan oo shilinka kenya una shilinka dalkaasi ugandha ah una dhiganta lix boqol iyo lixdan iyo shan doolar oo damaanada kaasi oo shuruudaha lagu sii deynayo ah waxaana lagu amray maxkamadda inuu dib ugu soo laabto sagaal iyo labaatanka bishan aynu ku jirno dadka iyo reer ugandha ayaa caro baahsan ka muujiyey in iyagu sarakaca qiimaha shidaalka iyo weliba saliidda cuntada saabuunta iyo qimadiga iyo badcadaha kale ee dadweynaha sidaadka u isticmaalaan ay noqotay mid aada isku shareerta cerka isku sii shareerta kadib markii faragelin ay ku samaysay dowladda dalkaasi bisinga ayaa ku baaqay canshuur dhimis loo sameeyo sicirka dadkaasi iyagoo isticmaalaan raashiinkooda laakiin madaxweynaha dalkaasi yuri museveni ayaa diiday fikraddan isagoo ku eedeeyay qiimaha sarakaca dagaalka ukraine weliba masiibada covid nteen guud ahaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan akhyaatana dhegeysanaysa subaxnimada oo nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel